kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkanna barnaamijka waxaa marti igu ah madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele madaxweynaha ayaan ha ka waraysanayaa xaaladda siyaasadeeda jamhuuriyadda jabuuti iyo muranka weli ka dhex taagan dowladda iyo mucaaradka jabuuti waxaan sidoo kale madaxweynaha ka waraysanaya arrimo kala duwan oo soomaaliya ku saabsan oo ay ku jiraan doorka jamhuuriyadda jabuuti ee soomaaliya siduu u arko khilaafkii dhowaan dhex maray madaxda soomaalida iyo weliba nidaamka federaalka ee soomaaliya marka ugu horeysa madaxweyne ismaaciil cumar geelle mudane aad baad wakhtigaaga ugu mahadsan tahay waxaana kugu soo dhaweynayaa barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda v o eda aad baad u mahadsantaha waa tahay su-aasha koowaad een mudane ku weydiinayo waxay tahay bal waxaad ugu horreyn ku bilowdaa sanadkan maalmo unbaa ka dhiman dhammaadkiisii sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka jabuuti waxa u hiirgalay bismi illaahi araxmaan iraxiim barnaamijyada dee yani dhaqaalaha haddii aan aan ka hadlo waxa aan dee u jeesanay inaan investment badan aan samayno investmentkaas inaan ka samayno xagga marsooyinka aan doonayno inay la jaan qaadaan marsooyinka waaweyn ee africa marsooyinkaas oo iminka dharaar dhowta ugu horeysa aan la bilaabi doono oo dee laba ama saddex jibaaraysa capacityga boorarkeenna waxa aan dhagaxa dhignay oo aan hawshiisii la bilaabay sikad xadiid ah oo cusub oo iyaduna xaggani jabuuti ilaa adisababa isku xidhi doonta oo electrica waxa aan dhagaxa dhignay oo hawshiisu socotaa marse cusub oo waqooy waqooyiga waddanka tajooro aan ka samaynayno iyo waddo cusub oo iyaduna tajooro ka baxaysa oo tagaysa haddii aan la yidhaahdo ethoobiya maxay yihiin markaa ahamiyadda dekedahani ay jabuuti u leeyihiin xilliga dhow iyo xilliga fog mawqaca ay ku taallo jabuuti iyaa siinaya marka aada eegto ilaan dhaqaalaha adduunka dad waliba meel bay iyay saaraan ahamiyadda annagu logistiga iyo transportka iyaan saarnay maxaa yeelay waddankeena iyaa sidaa u samaysan meesha uu ku yaallo waxaan jecelnahay in in africa albaabkeedii aan aan aan noqono maraakiibta ugu waaweyn adduunka ee shan iyo tobanka kun container qaadayana marse walba ma galaane marsadii ay galayeen inaan samayno oo africa iyo asia iyo isku xidhkayga inaan yacni isku diyaarino iyaan iyaan lacagta intaa leg u bixinay marka dalku wuu yar yahay marka la eego jabuuti dhul ahaan imise marsaad markaa qorsheynaysan oo jabuuti ay deeqdaa inay in in inay lahaato yani waddanku ha ha yaraada e laakiin waxaan ujeedaa dhulkaan ka faa'iidaysanna dee maximum intii ugu badnayd inaan ka faa'iidaysan karno maxaa yeelay sagaal boqol iyo afartan hectar oo free zone ah ayaan iminka qandaraaskeedii aan bixinay waxaan is leenahay yacni macdanna ma hayno beerana ma hayno kolka marka dekadaha dekadaha noqonaya ahmiyaddiina koowaad aan logistiga iyo transportga waa tahay madaxweyne waxaa jiray in dalka cusub ee africa ee suudaanta koonfureed ee iminka qalalaas uu ka jiro inay iyaguna damacsan yihiin in dhinaciina jabuuti ay deked ka helaan oo dhuun shidaalka qaada soo mariyaan dhinaca ethoobiya oo heshiis noocaasaa jira waan saxeixnay mashruuc ma garanaysaa ee dariiqa iyo mashruuc xadiidba uu jiraa oo ethoobiya sii dhexmar soo dhex maraya oo halkani jabuuti kusoo dambayn doona maxaa yeelay waxay isku dayeen inay xisaabtamaan oo marka ay xisaabiyeen inta ay u jirto kenya kolka haddii ay ka baxdiin yidhaahdaan iyo haddii ay jabuuti aad ka baxdiin yidhaahdaan jabuuti baa yaa u gaaban xagga yacni masaaxadda u gaaban yacni alternative inay ka dhigtaan inay walaalahooda suudaanna inay heshiiska yacni mar walba ku ay ku fara adkay adeegaan laakiin inay xagganna meel yacni weji kale iyo albaab kale inay ka furtaan heshiisyaa noo socda oo iyagana waan komodateyn garaynaa baan leh waa tahay awalkii hore markaa waxay damacsanaayeen koonfurta suudan in dhinaca dekeda kenya ay isticmaalaan laakiin haatan waxay door bidayaan dekadiina inay isticmaalaan xagga waa xagga yacni distance xagga yacni dherarka iyaa iyaa halkan uga dhow baan u malayna waa tahay dhinaca arrimaha siyaasadda markaan eegno jabuuti sanadkan iminka dhammaanaya ee labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaa jiray muran idinka iyo mucaaradka idiin dhexeeya oo ka dhashay natiijadii doorashadii baarlamaanka waxaa bilowday wadahadallo balse markii dambe burburay mucaaradku waxay idinku eedeynayaan madaxweyne inaad mas-uul ka tihiin burburka wadahadaladaasi maxaad ugu jawaabaysaa eeddaas horta labada kun iyo saddex iyo tobanka inaan dee ku darabay ahayd waxyaalada noo qabsoomay xaggayga aniga oo ah in mucaaradka loo furo baarlamanka in doorashadii laga dhigo proportional wax la yidhaahdo annaga yani fikir annaga naga yimide buu ahaa annaguna aan hirgelina xeerkeedii iyo alaabteedii oo dhan u dhammayn doorashadii markay dhacdeena murankiidii afrika lagu yaqaanay yaa yaa soo baxay oo ma garanaysa ma aqoonsanayno iyo ma kanaynayno dawladihii iyo wix alla wixii organism yani international ah ee yimiday ee la socday ee ka mara kacay sida ay u dhacday oo dhan way ku gacan saydheen oo bon waxay moodeen de inay ma garanaysaa buuq iyo rabshadii inay wax taraysa ay moodayeen kolka annagu waan u qaboojinay oo wixii yani haddii wadahadal la doonayana diyaar baanu nahay malaha dad dee naga naga xoog weyn oo ay wax ka sugayaan iyaa iyaa jirto oo xagga iyaga sidaay de aniga igu annaga noogu eedeynayaan unbaan annaguna ugu eedeynana inay iyagu ka baxeen oon ilaa maanta annagu aan aan sugayno african union baan tagnay oo african union baa warqada soo diri doonto oo dawladda ajburi doonto oo waa kuwii saadaqay ee ma garanaysaa ay ka marag kacay inay doorashadu sidii caadiga ahayd ay u dhacday ayay haddana dee imika ay yidhaahdeen raggaa baan wax ka sugaynaa waa tahay dee waan iska sugaynaa baan idhi annagu wax dhibaato oon leenahay ma jira marka iyagu waxay ku doodayaan madaxweyne in idinku aad caburinaysaan oo aad xirxiraysaan oo sidoo kale iyagu waxay aada u danaynayaan in la soo daayo maxaabiista siyaasadda u xiran gaar ahaan saddexda wadaad annagu wadaadda ma yani ma ogin dad siyaasad ugu xidhanna annagu ma hayno runtii haddaan sheegno dad qaas qalalaaso galay dad ma garanaysaa khaalifay qaanuunka waddanka u yaala ayaan ognahay maxkamadduna ay abokaatayaashooda qabsadeen maxkamaddu ay xukuntay oo ay gaadheen ilaa supreme court isla gaadhnay haddii dee yani aada ku qanci weydo oo yani dee dawlad qaanuunba anigu ma doonayo sida aan doonayo un hala yeelo hadday noqonaysa hadday tahay sidee ma noqonaysa anagu waxaan yeeli karna maaha walaal walaal waxaad ku weydana xoog kuma heshid marka adigu shaksiyan maxaad mucaaradka u ogoshahay waxaan u ogolaan kara iyo waxaan u diidi karaba anigu meesha ma taalo kolkaas sidaa loo fikiro ee la yidhaahdo waxbaan kuu miisaamiyo waxna waan ku siin waxna waan kaa reebi waxay ka dhigan tahay yacni in ay meeshan doorashaba ka dhicin in majliska dastuuriga uunan jirin in ay dadkii observersiga ah oo dhan ay been sheegeen oo dee anigu uun aan odhanayo qalin intoon qaato kani baan siinaya kani baan ka naaqusaya dee yacni waddan jira oo oo qaanuun leh oo oo oo yacni meel dee wax caynkaasa lagu arkay anigu ma garan waa tahay madaxweyne weli waxaa bannaan kuraasta baarlamaanka ee xubnaha mucaaradku ay ku guulaysteen doorashadii bilowgii sanadkan maxaa idinka qorshaysan kuraastaas tobankii kursi waa lala sugayaa haddi mid baa soo galay sagaalkii kalena weli way meermeerayaan maadkeyga january sharcigu wuxuu dhigayaa laba session oo isyacni isku xiriirsan haddii nin yacni baarlamanka loo doortay uu imani waayo yacni doorasho haddii tole ma soo gali karo baa sharcigu dhigaya intaa horteed inaan wada hadalno oo ma garanaysaa ee aan ay ay baarlamankii ay ay dood waxay leeyihiin qaanuun wixii ay bedelayaan wixii ay yacni dadweynihii soo doortay ay ay danihiisa u daafacayaan meesha qurahati laga daafici karo waxa weeyaan baarlaman waa tahay marka haddii bisha january ay dhammaato oo kuraastii iyagu ay buuxin waayaan maxaad ka yeelaysaan marka arrintaas dee baarlamanku saan bu iska uu ku shaqayn karaa intaa uu yahay yacni wax u yaalla qaanuun oo doorasho kale la samayn karayna ma jirto dibitaatayaal kale oo dee meesha lasoo gelin karayna qaanuun fasaxayay ma jiro kolkaa baarlamanku sagaalkaas oo dhiman unbu iyuu dee iska shaqayn kari doonaa laba kun iyo siddeed iyo tobanka shirka yacni doorashada dambe unbaan unbaan dee eegi doonaa inay waa tahay markaa fikir ahaan madaxweyne halkeed is leedahay xalku wuu ku jiraa oo adinka iyo mucaaradku aada isugu iman kartaan anigu waan u furanahay waxa la wixii hadal iyo taab yani miiska in la yimaado oon wada hadalno baarlamanka iyo waxyaalada kale ee ay tabanayaanba dad u furan yaan nahay oo waan soo waan wixii suuroobayana waxaasi way suuroobaan wixii aan suuroobayna ma suuroobaan ilan waxaan suuroobayn qof keenka ku qofka keen ku yidhaahdaay uu kaa gardaran yahay maras waa tahay laakiin si labadiinu madaxweyne aada isugu soo dhowaataan adigu ma bilaabi kartaa tallaabada ugu horreysa oo maxaabiistan ay dalbanayaan ee siyaasadda u xidhan ma sii dayn kartaa wax walba waan waa la samayn karaa yacni intii qaanuunku ii ii banaynayo anigu ma diidayo laakiin wadahadalkuse dee wuu kala go-ay waa inay yimaadaan miiskii oonde wada fadhiisano horta waa tahay haddii aan markana madaxweyne aan dhowr su-aalood arrimaha soomaaliya kaa weydiiyo sanadkan soomaaliya wuxuu ugu bilowday iyadoo ay jirtay yadidiilo iyo rajo muujinaysay in soomaaliya ay dib uga soo kabsanayso colaadii labaatanka sano dowladda cusub ee aqoonsi caalamiya ayay heshay shirar caalamiya ayay ka qayb gashay balse dhammaan yadidiiladaasi waxaa hareeyey khilaafkii soo kala dhex galay madaxweyne xasan iyo ra-iisul wasaarihiisii hore ee saacid aragti noocee ayaad adigu ku cabirtay khilaafkaasi waxaan u arkaa maaha kii ugu horreeyey horta oo labaatankaas sannadood wixii alla wixii madaxweyne la doortayba prime ministerkiisii muddad kolkay joogaanba way way is afgaran waayeen wax cusub ma ahayn laakiin maxaa dee keenaya weeyaan ma ma ma dastuurkan ba iyaanan kii munaasibka ahayn ma dad ka danaysanaya inay fitneeyaan mar walba yacni madaxda u sarreysa ee waddanka inay khilaaf ka dhex ridaan mar alla marka ay yacni uu doorto qof kolkaaba in in la fidneeyo oo loo kala sheekeeyo oo shaki lagu abuuro oo waa wax la caadaystay kolkaa dee meesha ay alaabtu ay ka xun tahay weli anu hagaaguma arko laakiin waxaan u malaynayaa structureka inaad dib loogu noqdo oo la eego bal malaha waa constitutionkani iyo dee shaqada sida loo qaybtamayo iyaanan hagaagsanayn kalsoonidii baa yacni mud muddo yar ku hallaabaysa
waa tahay laakiin murankan uu soo noqnoqonayaa mar ki kii koowaadna maaha adigu maxaad soo jeedin lahayd ma kula tahay in nidaam kale la qaato madaxweynuhu awoodda yeesho madaxweyne ku-xigeenna la sameeyo oo sidaas ay u noqoto howl sidaas afkaartu way badan yihiin dee taasina way noqon kartaa inaa yani vice president laga dhigo dee la yara la yaro bedelo constitutionkani si kale loo eego in yani parliamentary safia laga dhigana waa la karaa kolliiba sadde afkaar badan oo dadka dee yani siyaasiyiinta waddanku uu leeyahay u taalla weeyaan si haddii la doonayo ina laga gudbo yani mushkiladda kalsooni darrida kolkaaba soo baxaysa adigu international communitiga beesha caalamku wax arrimaha soomaaliya kaala hadleen iyo khilaafkan ma jiraan
ha way ka hadlaan way ka hadlaan sade yani waxaa hadhaynaya waxaas inay saddexda qof ee madaxda ah ee waddanka inay inay iyagu way kala go-eentu yani dib u dhac weyn ayay u keentaa moralka dadkii deeqbixiyayaasha ahaa dadkii dee yani security councilka markaad kaga bilowdo ku adag mar walba naxdin bay u keentaa marka ay arkaan in magaranaysa ay dhibaatadani ay soo noqnoqonayso way nagala hadlaan oo dee constitutionkan ba iyaa iyaa dhibaatadu ka imanaysaay waan bal waa lagu noqon doonaa imika imika oo yani presidentka oo la doortay un bal ha loo daayo in uu awoodda uu isagu lahaado unban marka sidaasaad soo jeedaysa adigu waxaad tidhaahdaa waa in constitutionkii wax laga bedelaa oo madaxweynaha awood la siiya waa ila tahay ama dee la siiyo ama vice president lo ama baarlaman ba kolba sidii dee ugu wanaagsan ee se dee waxay alaabtu ka xumaanaysaa mar walba waa constitutionkani dhex labadiiba dhex dhigaya yani awoodii baan leehay sanadkan iminka dhammaaday dowladda xasan sheekh uu madaxweynaha ka yahay waxaa uga dhammaaday murankii dhinacii maamulada gobolada oo oo weli waxaan laisku afgaran soomaalida dhexdeeda nidaamka federaalka adigu maxay kula tahay soomaaliya nidaamkaasi federaalka diyaar ma u tahay xilliga
ilama ahay laakiinse dee sunkaasi waa la geliyey oo si xun baa loo geliyey lagamana karayo iminka oo waxaad arkaysaa inaad sidii loo googoynayay loo googoynayay loo googoynayay maamul goboleed iyo dawlad goboleed laisdhex wado wixii dee ka dambeeyey ama waxa la yani la raadinayo una ahayn yani waddan dhis dhaqaale dhis yani nabad ka dhex dhali dadka yani isku deegaanka ahee wadaagaya yani dhul iyo magaranaysaa iyo khayraadba wadaagaya yani fikirkaasi annaga nooma muuqdo oo yani laakiin siyaasad uun inuu do gobol yani maamul goboleed ama dawlad goboleedba yah inuu noqdo un wax siyaasi ah oo dabada yani hoostana ku haystaa qabiil ku haysta qabiil iyo qaranna iskuma imanayaan kolkol dee dadkaas shisheeyihii wayna weydiin war dadkan dawlad miyay doonayaan qaran miyay soo ceshanayaan sidee bay yani iskula helayaan inay xuduudo kala samaystaan oo ay ciidano ay yeeshaan oo ciddii shisheeye ee iman lahaydba ay cabsoonayso sidee u dhexaysaa weeyaan hadalku ta ugu weynay ee imika cabsida dadkan iyo dee ahamiyadda la siiyey iyo sida loogu soo gurmaday n n ka muuqan raddi ficil ka muuqda dadweynihii aanuu jirin waa tahay madaxweyne doorka jabuuti ee soomaaliya haddaan eegno waxaa jira ciidamo jabuuti oo beledweyne ku sugan markii hore jabuuti dhinaca siyaasadda soomaaliya hormuud bay ka ahaan jirtay balse hadda waxaad moodaa arrimaha siyaasadda soomaaliya inay idinkaga fara dhuudhuuban yihiin dowladaha kenya iyo etoobiya dhinaciina maxaa isbedelay waxba waxba isma bedelin annagu isku approach ma nihin deedo yani waxaan jecelnahay annagu inaan xurmayno dadka dowladda soomaaliyeed la doortay dadka u talinaya inaan xurmayno haddii yani ay aan la malaysanona aan la malaysano laakiin aanan dee maamulkaan aan dhex galgalno yani anagu waan iska dhowrnaa oo maxaa yeelay waa kalgacaluna maaha yani inaan inaan kasii jeysano maaha laakiin inaad ka gaabsateen oo siyaasadda sidaad u firfircoonaydeen markii hore inaydaan ahayn annagu saabay nala tahay barske kol haddii ku-meelgaadhkii laga baxay kol haddii dawladdii ay istaagtay kol haddii ay yani itijaahii yani nabadda so iyo iyo shaqadii iyo kalsoonidii loo lahaa ay socoto waxa kale aan ku biirin karaynana waan ku biirinaa deedu laakiin isma isma muujino oo dadka yani waa tahay dhinaca kenya iyo ethoobiya iyagu haatan aad bay ugu dhex jiraan siyaasadda arrimaha soomaaliya ciidamana way ka joogaan maamuladii soomaaliya laga dhisayeyna doorar bay ku leeyihiin marka idinku haddaad in yar gees istaagteen iyaga sideed u aragtaa qaabka ay soomaaliya doorkay ku leeyihiin
wallahi danu danuhu waa inay dana jiraan ama dee gobol ahaan yani ay isleeyihiin sidan baa toosan iyo sidan baa de anagu waan ka waan ka garanaynaa arrinka oo kolka inaan je waxaan jecelnahay inaan annaga iyo madaxda soomaalidu inaan toos wada hadalno oo aan wixii aan talooyin ku biirinaynana aan ku biirino walaaliheenan kale dee ciidamada keenay ee magaranaysaa ay la dadaalayana inaan inaan inaan dhan ka wada jeedno un baan anigu haysta waa tahay looga dambeeya halista ugu weyn ee soomaaliya iminka ka jirta ee ciidamada wadankaaga iyo dalalka deriskuba ay soomaaliya u joogaan waxa weeye ururka al-shabaab sidaan la soconno sanadkii hadda sanadkan iminka dhammaanaya al-shabaab waxay weerar ka geysteen meel ka baxsan soomaaliya ooy mas-uuliyaddeeda sheegteen weerarkii ka dhacay nairobi jabuuti markaad eegto intay leegtay walwalka ururka al-shabaab baad ka qabtaan laba kun iyo lixdii marka lagaga soo qabto ilaa imika yani ururkaasi waxa uu isagu dawlad soomaaliyeedna ma doonayo kuwa jaarkaana ma doonayo waxa uu damacsan yahay fikir kale oo uu sito oo uu leeyahay waa inaan khilaafad islaamiya aan ka sameeyo qarnigan afriqiya dhammaantiis kolka dee ma kala xigno ama soomaaliya ama kenya ama ethiopia ama annaga ama uganda inaan iskugu mid nahay baan annagu u haysanaa oo ay noo wada arkayaan dad cadowahoo in dhulka laga kaxeeyo sida ay iyagu u arkayaan inay xoog xoog ku helaan doonaya weeyaan kolka annagu dee waynoo waan ka baqanaynaa ma lihine laakiin waxaan leenahay inaana inaan iskugu mid u nahay ayaan qabnaa sidii dee aan iskaga difaaci lahayn un aan iskaga difaacno ma soo jeedin lahayd wadiiqo kale oo ah wada hadal in lala galo ururka al-shabaab oo dowladda soomaaliya ay la gasho iyo ciidamada amisoomba bays lagula hadlo haddii la helayo anagu wad ma diidi lahayn laakiin bays ma jiro oo qaacidad yacni lagu lagu wada sheekaysan karo haddii aad me- meel uun la iskaga iman karayo war aan nabad aan aan aan samayna ee u- aan aan- aan wada hadalno haddii laga helayo yacni iyaga way suuroobi lahayd oo qof walba israa'iil iyo carabiba way wada hadlaan oo wax yacni mushkilada maaha laakiin w- meesha ay iyagu socdaan iyo meeshaan anagu soconno wax isku dhow kaaf iyo kala geyn weeyaan waana saaban waa tahay marka haddii aanay jirin cid iyaga ka tirsan oo lala hadlo qaabka ugu habboon ee halista ay gobolka ku hayaan loo masixi karo ama loo baabiin karo siday kula tahay adiga dee waa in waa in waa in la dagaalamo si kale ma jirto oo dadweynahana yacni ilan source ay haystaan dhalinyaro weeyaan dhalinyarada een laga hoos qaado oo dhalinyarada la hawlgeliyo oo la shaqo geliyo oo la- laba boqol oo kun oo qof oo diasporada soomaalida oo wadankooga jecel haddii ay bil walba labaatan dollar qofkiiba uu sanduuqii een dalka hooye la yidhaahdo dhalinyaradaa aan sheegayna iminka in badan ayay laga hawlgelin kari lahaa waa tahay ka sokow in diyaasbaradu ama qurba joogtu ay shabaabka la dagaalamaan sidoo kale dadku waxay hadal hayaan in cidda keliya shabaab ka adkaan karta inay tahay ciidamada soomaalida oo iyaguna u baahan in dib loo dhiso la qalabeeyo balse beesha caalamku ay arintaasi ka gaabinayso matalan amisom oo kale lacago loo helayo laakiin ciidamadii soomaalidu ay weli dayacan yihiin ay dayacan yihiin taas maxay kula tahay weeyaan.
adiga?
anagu waxyaalada dee een anagu inaan inaan inaan iskugu tagna ay ahayd ayaan u malaynayaa inay tahay een eh, dawladdu haddii yacni een eh, eh, ayadaba cashuurahayga la siiyo wax badan bay tari kari lahayd qoladeena iminka een beledweyn joogta waxaan een battalion-keena inta ay ee tiro aan nahay ee cas- askarteenu tahay in la eg oo caskarta soomaaliyeed ah iyaa iyaa iyaa iyaa nala joogta Eh, caskarteena wixii ay qabaan unbay la qabaan n eh, hadday tahay n drace hadday tahay qalab hadday tahay hub hadday tahay ma garanaysaa ay meelo ay ka n n guryo ay galaan inaan dee yani maanta haddii yani batalyankeena meesha laga soo qaado waxaan hubnaa in ciidan soomaaliyeed oo batalyan ah oo yani n awoodeediina leh eh, en kartideediina leh in Waa tahay.
uu- oo daafici kara yani inaan ka tagayna baan anagu garanayna marka wax mushahar oo dowladaada ka yimaado ciidankaasi siisaan ma jiraan dawladda soomaaliyeed baa siisa anaguna wixii dhalinyaradu iyo iyo waxaan karaynana waan waan ku darnaa baske iminka battalion kale yaan inaan ku darno doonaynaa oo sector four sectorka afraad ee yani gobolada dhexe in aan biirsano oo dee aan haddana een battalion kale oo soomaaliya inaan wax ku darno marka ciidanka guutada cusub goormaad doonaysaan soomaaliya inaad geysaan een, Anagu xaggeena la- xaggeena laba damacsantiin toddobaad- saddex toddobaad ugu dambeyn waan waan dhaqaaqaynaa haddii alla yidhaahdo.
oo jabuuti bay ka baxayaan ha ha marka xaggey ku wajahan yihiin sector fourka de intaa annaga lanagu lana siiyey waa sectorka yani sectorka ugu ballaadhan ayaa lanagu qorayoo haddana dee yani inkastoo ragga kale ay naga ciidan badan yihiin haddana kalsooni aan dadkeena ku qabno un baan nidhi un halkaa horta bal ku taga kunkaas ciidan soomaaliyeedna waan waan waan ku talagalaynaa oo garab aan ka dhiganaynaa sidiina dee ilaahay uu nala qabtay ummadda halkaa deganna siday u dhan tahay way way soo dhaweeyeen ciidankeena oo yacni n way haddaad waraysato dee iyaguba way ku sheegi doonaan waxaa jiray dhaqdhaqaaq ciidamada een, jabuuti ee beledweyne ku sugan ay wadeen een, wakhtiyadii dambe oo waxaa socday qorshe la damacsan yahay in eh, buulo burda ururka al-shabaab eh, ciidamadiina iyo kuwa soomaalidu ay uga qabsadaan maxaad inooga Ah, faahfaahin wa- kartaa qorshahaas Wa- way dhowdahay way dhowdahay taasina dee ilaan wararkaas imika inaa inaa idaacadaha laga sheego ma aha laakiin weli qorshahaas wuu socdaa uu uu socdaa ha ha aad iyo aad ma ciidamada batalyanka cusub baad la sugi doontaan ha wayla tahay mu- laakiin si- sida ay tahay imika way samayn karaan waan adigu waa qorshahaas uu dhow yahay dee madaxweyne ugu dambeyntii bal saadaalin si yaroo kooban ayaan doonaya sanadkan cusub ee labada kun iyo afar iyo tobanka soomaaliya markaad khaasatan eegto noogahay inay si gaara ku taabanayso khilaaf baa iminka laga baxay ra-iisul wasaare cusub baa dhowr cisho ka hor xukunka yimid naqaano oo dadkii magaalada nala shaqaynayana ah isaguna maxaad saadaalinaysa markaa siyaasadda soomaaliya siyaasiyiintu waddankan ma ka saari karaan dhibkan taagan wallahi dhibtani iminka anigii hadeerto la ku lahaa yani n n isbaaro iyo iyo iyo n ciidan beeleed iyo labada labadaa area oo yaa yani dhibaato weyn weyn weyn so soomaaliya ku haya taasina waxay ku imanaysaa maaha dawlad iyo qaanuun maaha waxa weeyaan rabitaan shacbigu inuu yidhaahdo waar uma baahni beesheenna uma baahno ciidan ay ay iyo hub uma baahna ee waddanka aan wada dhisano in la yidhaahdo yaan anigu aada yani u yaan u rajaynayaa aanan aan filayaa in sanadkaasi yani aan ka gudubno oo yani nabaddii runta ahayd yani la keeno waa tahay ra-iisul wasaaraha cusub toddobaadkii hore maraan wareysanayay waxaan weydiiyey khilaafka madaxda soomaalida laakiin wuxuu yidhi aniga iyo madaxweynuhu iminka waxaanu ku ballannay in khilaaf laga baaqsado adigu maxaa fariinood labadooda si khaasatan u diri lahayd
dee waxaan leeyahay waxaad tihiin wejigii debedda hadday tahay iyo gudaha hadday tahayba soomaaliya marka lasoo hadal qaadaba waa labadiina iyo iyo ra-iiska baarlamanka iyo xildhibaanada intaasi yani haddii aada isku duubnaataan oo aad yani khilaaf iska kaxaysaan kalsoonida dadweynaha aada ka heshaan duulabadeeda iyaad ka helaysaan debeddana yani gacantiinana dee waddanku wuu kaga bixi karaa dhibtaan leh waa tahay dhinaca jabuuti markaan eegno sanadkan cusub maxaa baaqood mucaaradka u diraysaa oo iyagu kaa sheegay
doonay kuu sheega ano diyaar baanu nahay inaan wada hadalno inaan waddanka u wada shaqayno annagu diyaar baanu nahay wax alla wixii yani suuroobayana n n n waan waan la samaynaynaa ayaguna dadaalkooga inay yani ay iska daayaan dad baan sugaynaa iyo n n wax aanan suuroobaynin inay annaga nagu nagu qarqarsiyaan waddanka nabadiisa horumarkiisa yani xasiloonidiisa wax badan dagaalo badan oo oo dhaqaale ayaa ayaana hor yaalla kolkaa dee inaan inaan isla qabana anigu waan waan doonaya aad iyo aad waan rajaynayaa inaan inaan isla heli doono insha allahu sanadkani inaan inaan isla heli doono fikir wanaagsan oo aan
waa tahay kolley mucaaradkuna way dhegeysan doonaan baaqaagaas waxaan doonaya markan bal in mawduuca siyaasaddii aan kaana siiyo waxaan doonaya markan bal inaan si yaroo kooban laba saddex su-aalood kaa weydiiyo fanka soomaalida adigu waxaa tahay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti jamhuuriyaddan waxaa degan fanaaniin iyo abwaano soomaaliyeed oo soomaaliya burburkii ka yimid qeybna waxaad ka qaadataa dhinaca horumarinta fanka soomaalida khadka telefonka waxaa inugu soo biiray xasan aadan samater fanaanka soomaaliyeed oo magaalada minneabolis jooga marka
asalaamaya madaxweyne ismaaciil ahlan sahlan habeen maalin wanaagsan idinku habeen anagu idinku maalin baad joogtaan anagu habeen
waa tahay marka madaxweynahan doonay xasan inaan su-aasha koowaad weydiiya dhinaca fanka bal madaxweyne maxaad ku qiimeyn kartaa heerka fanka soomaalida xilligan wallahi anigu yani kolka aan aan daawado telefishonadan badan ee soomaalidu leedahay fankii si wanaagsan inuu inuu inuu u socdo oo dee yani stylekii hadday tahay yani dhalinyaradii ay mar walba adeegsanayaan yani raggii yaqaanay af soomaaliga sidii caadadu ahayd in ma garanaysaa ay waxaan ujeedaa abjadiya abdajiyadda yani geeraarku sida fiican inuu u samaysan yahay ayay adeegsadaan music wanaagsan bay saaraan yani laxino aada iyo aada u kala fi yani u fiican oo dee oo ay ka faa'iidaysteen yani dadka kale iyo mujtamacyada kale ay ay la kulmeen oo maanta heer fiican gaadhsiiyey yani fanka iyo musica yaan yaa yaa ii muuqda aniga waa tahay marka isbarbardhig markaad ku samayso fanaaniinta geyiga soomaalida geeska africa ee xilligan iyo kuwooda qurbaha jooga iyo kuwa geyiga ku suganba iyo kuwii hore markaad eegto xasanna khadkuu ku jiraa maxay kula tahay adigu farqiga u dhexeeya
anigu yani waxay dib u dhac buu yaa u ku yimid dee aniga ilamaha inaan inay tahay laakiin horumar horumar wanaagsan kuwii horena waaba dee aasaaskii oo yani waxaad arkaysaa inay iyagiina la qabsadeen yani qalabyada cusub iyo cilmiga cusub ee yani dee wixii la adeegsanayay television iyo internet iyo wixii oo dhanna ay si wanaagsan ay uga faa'iidaystaan ka horise dee waxa weeyaan salkii oo raggaa hore yani annagu dadkii hore haddaan nahay kolleyba dee iyagaan iyagaan anagu weli weli qalbiga ku haynaa marka fanaaniinta cusub ma dhegaysataa madaxweyne adigu ha waan dhegaystaay laakiin waktigaa igu yaroo waa laakiin hees heesihii hore soomaalida sida xasan iyaad si fiican u dhegaysataa a kuwaasaan dhegaystaa haye xasan aniga markore waxaan salaamaya madaxweynaha madaxweyne aniga kulli taageeraha koowaad baan anigu waa is og anaa is og weydiiyo waagii baa xasuustaa heestii markaan soo fadhiista tirisaanka kula iiqaad heestii aan madaxasan gelay marka madaxweyne waa ku salaamay horumar iyo barwaaqan u rajeynaya jamhuuriyadda jabuuti ummadda ku nool
waa tahay cabdicasiisna aad iyo aad buu umahadsan waa tahay madaxweyne maxaad xasan ka dalban lahayd heesihiisii ood jeclaan lahayd inuu luuq yar inoogu luuqeeyo
heesihiisu dee aad bay u wada fiicnaayeen waa isagaaba imika doortay isagaaba doortayguyaad badan soo baxa kaliishi silsila loo degay sanad geedu badi dhalay
heestaasi waxay leedahay qiimo yaab laho yani ninka xasan geni waxa weeyaan yani nin aad aad qiimo u leh oo happy new year baan leeyahay madaxweynaha horumar iyo barwaaqaan u rajeynaya ummadda waa marxaba waa tahay waan u saarida dhaxan weyn baa inahaysa waan ogahay
waa tahay madaxweyne aad baad ugu mahadsan tahay barnaamijka martida microfonka sanadkaa sanadkiisa gebigiinaba happy new year waa tahay sanad wanaagsan madaxweyne aad baad u mahadsanta waqtigaaga madaxweyne intaasi ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti igu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele intaan toddobaadka dambe dib u kulmi doonno waa cabdulcasiis xuseen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo iyo sannad wanaagsan